maxkamadda cadaaladda ee caalamiga ah ee saldhigeedu yahay dalka holland ayaa shalay galabtii xilliga magaalada denhaakh soo bandhigtay go'aankeedii ku aadanaa dacwadda badda soomaaliya ee muddaba laga wardhowrayey go'aanka ayaa noqday sidii ay dowladda soomaaliya doonaysay ee ahayd in maxkamaddu gasho muranka badda ee u dhexeeya dalka soomaaliya iyo kenya sidaa daraaddeed ayuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud xalay shijra-id waxa uu ku qabtay xarunta madaxtooyada waxa uuna ka hadlay go'aankii maxkamadda cadaaladda ay ku taageertay dacwadda badda soomaaliya sidaa ay dowladdu doonaysay cabdiqaadir maxamed cabdulaahi ayaa warbixinta shirkaas muqdisho inooga soo diray madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xalay fiidkiisha jaraa-id oo ku qabta xarunta madaxtooyada wuxuu kaga hadla go-aankii maxkamadda cadaaladda ee la xiriiray meelmarsiinta codsigii soomaaliya u gudbisa maxkamadda ahaa inay gudagasho dacwadda la xiriirta muranbiyoodka ka dhexeeya dowladaha kenya iyo soomaaliya caawa waxaan ummadda soomaaliyeed mar kale usoo hor istaagay in aan dhammaan ummadda soomaaliyeed usoo jeediyo hambalyo guusha maanta soomaaliya usoo hoyatay ee weli aan dhammaystirnayn laakiin bilowgeedu bilow fiican uu yahay ee ku saabsan maxkamadda cadaaladda ee caalamka oo maanta dacwadii soomaaliya baddeeda ku saabsanayday xukuntay dacwadaas inay qaadi karto madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa hoosta ka xariiqay in marnaysa ka tanasuli doonin taaka ka mida biyaha soomaaliya dacwaduna hadday tahay mid bilow ah marna inaanan raalli ka noqonaynin taageeraynin garab istaagaynin mitir ka mida biyaha soomaaliya in la qaato oo lagu qaato ogaalkeen iyo rabitaankeen iyo ka raalli ahaanshaheen inaan lagu qaadanaynaan ummadda soomaaliyed u ballanqaadaya haddaan xilka ka degana qadiyaddaas waa u taaganahay haddaan xilka sii hayana qadiyaddaas waa u taaganahay madaxweyne xasan ayaa shirka jaraa'id kusoo hadal qaaday in arrinta badda soomaaliya kala kulmeen cabsigelin iyo cagajugleen kaga imaanaysa dhinacyo magacooda uusan xusin waana lagu handaday waana loogu cagajugleeyey wax kastaana lagu dayey waa diidnay markii aan isku daynay si kale oo nabadeed inaan ku helno weynay maxkamadaasaan tagnay maxkamaddii markaan tagnayna maxkamadan xaq u malaa dacwadan inay qaado ayaana lagu yiri madaxweynaha soomaaliya ayaa xuseyn go-aanka maxkamadda uusan waxba u dhimi doonin xiriirka ka dhexeeya dowladaha kenya iyo soomaaliya haddana uu jiro xiriir labada dowladood ay wadaagaan
dalka kenya waa dal aan darisnahay waa dal wax badan naga dhexeeya cadaawad ma ah wax cadaawada oo aan kenya u qabnaay haba yaraatee ma jirto abaalaan ku leenahay abaalay nagu leeyihiin wax badanay noo qabteen hadday wax badan noo hayaan cadaawad uma qabno cilaaqaadkeennu waa fiican yahay laba dalo isku wanaagsanaan nahay dana badanaa naga dhexeeyo qadiyaddan waa ku kala duwanaanay markaan ku kala duwanaanana si ilbaxnimoa xadaara ayaan muxuu ahay waxaan u hortagnay hay-adaha caalamigaah ee waxaan shaqada ku leh laakiin labadeenna dal waxaan rabaa inaanan laga samaynin muxuu ahaay dacaayido laga been sheegin laga waxayn waxaan rabaa ummadda soomaliya inaan u sheego waddanka kenya annaga cilaaqaadkeenna meesha ugu fiicneed uu taagan yahay cilaaqaadkeena waa wanaagsan yahay maxkamadda cadaaladda adduunka i c j waxaa hor yaalla laba soo jeedimood oo kaga yimid dowladaha kenya iyo soomaaliya go-aanka soomaaliya wuxuu ahaa codsi la xiriiray inay qaada dacwadda muranbiyoodka kala dhexeeya kenya halka dowladda kenyana ay dalbanaysay in i c j aysan arrintan gudageli karin cabdulqaadir okey v o a muqdisho